طاعتي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نوتي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن نوتي بأمجادي يا نصر أجدادي نوتي بأمجادي يا نصر أجدادي نوتي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن الله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahiraxmaaniraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus qodobadeeda uu dalka roon taliska salbiyadda maraykanka ee afrika ayaa sheegay in dibugurasho guud uu ka sameynaya qaaradda afrika dowladaha askarta kufaarta afrikaanta ee duulaanka kaga jooga dalka soomaaliya ayaa codsaday in lala bixiyo ku dhowaad boqol milyan oo dollar oo dayn ah xilli isbahaysigaas uu wajahaya dhaqaala la-aan baahsan faahfaahiino dheeraad ayaa laga helaya khasaare koonfaarta afrikaanta lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe madaxa koox dardada ayaa la sheegay inuu isku dhibay waxaa loogu yeero gaalada caalamka isagoona qorsheynaya inuu kulan la yeesho mucaaradka howlgallo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay deegaano ka tirsan wilayaadka bakool iyo shabeellada hoose
أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa habeenimo talaadaha labaatan iyo sagaalka bisha dulqacida sannada kun afar boqol afartan iyo lix hijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan taliska salbiyadda maraykanka ee afrika ayaa sheegay in dibugurasho guud uu ka sameynayo qaaradda afrika warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkan cali yare taliska ciidamada maraykanka ayaa shaaca ka qaaday inuu ku fashilmay howlgalladii uu ka waday qaaradda afrika gaar ahaan dalalka muslimiinta waxa uu ku dhawaaqay inuu bedelayo istaraatiijiyaddiisii hore islamarkaana uu awoodda saari doono amniga dalkiisa isagoo saaxiibadiisa afrikaanta ugu baaqay inay isku tashadaan sida ay warbaahinta caalamku soo tabiyeen saacadihii lasoo dhaafay waxaan u baahannahay inaan gaarsiino xulafadeenna afrikaanta heer ay howlgallo madax bannaan ku fulin karaan ayuu yidhi genaraal michael langley oo ah taliyaha ugu sarreeya ciidamada maraykanka ee afrika isagoo waraysi siinayay wakaaladda wararka ee societ bares taliyaha africom waxa uu tilmaamay inay ku rafaadeen howlgalladii ay ka wadeen dalalka muslimiinta iyo weliba guud ahaan qaaradda afrika waxaana uu sheegay in tallaabadani ay u qaadeen si loola wadaago culayska iyo dhibaatadii ka haysatay furimaha dagaalka warbaahinta maraykanka oo si weyn u qaadadhigaysa tallaabadan ayaa sheegtay in qorshayaashii hore ee maraykanka ee ku saabsanaa dhinaca ammaanka ee isku xirnaanta difaaca iyo diblomaasiyadda ee xulufadiisa afrikaanta uu maraykanku u bedelayo baaqyo ku talinaya in dalalkaas ay samaystaan isbahaysiyo si ay u maareeyaan amnigooda tallaabadan uu maraykanku dhabarka ugu jeediyey wakiiladiisii afrika oo lagu sheegay kuwo taag daran islamarkaana uu awoodda ku saarayo xoojinta danihiisa gudaha ayuu taliyaha africom ku sheegay in ay tahay mudnaanta wasaaradda difaaca ee madaxweyne donald trump waxaan hadda awoodda saaraynaa mudnaantayada gaarka ah iyo ilaalinta gudaha maraykanka ayuu yidhi taliyaha ugu sareeya ciidamada maraykanka ee afrika maru dhowaan tababar u soo xirayay ciidamo ka kala socday afartan dal wakaaladda wararka ee a b ayaa sheegtay in tallaabadan cusub ee maraykanku ay timid xilli calooshadu shaqaystayaasha afrikaantu ay yihiin kuwo aad u liita halka awoodaha ka soo horjeeda ay si weyn isku fidinayaan waxaan aragnaa afrika in ay tahay xarunta alqaacida sidaas waxaa yidhi sarkaal sare oo maraykan ah oo ay soo xigatay ee societ bares kaasoo codsaday inaan magiciisa la sheegin isagoo intaasi raaciyey in laamo goboleedyo cusub ay samaysanayaan mujaahidiinta alqaacida sida ay warbixinteedu ku sheegtay wakaaladda wararka a b qaybo ka mid ah bariga iyo galbeedka qaaradda afrika ayaa sanadkii lasoo dhaafay ee labada kun afar iyo labaatan noqday meelaha ugu daran ee ay ka dhacaan howlgallada mujaahidiinta iyadoo in ka badan kalabar howlgalladaasi ay ka dhaceen saaxilka galbeedka afrika sida ay sheegtay hay-adda cilmi baarista institute for economics and peace hay-addan oo ururisa tirakoobka dilalka ay mujaahidiintu fuliyaan ayaa sidoo kale xustay in mujaahidiinta al-shabaabba ay howlgalladaasi ku dileen boqolkiiba lix maleeshiyaadka kooxda ridada iyo askarta kufaarta afrikaanta taas oo ka dhigaysa ayay tiri daraasaddu dalka ugu dhimashada badan kufaarta afrikaanta marka laga reebo saaxilka maruu taliyaha africom soo hadal qaaday arrimaha soomaaliya iyo saameynta isbedeladan ay ku yeelan karaan waxa uu tibaaxay in maleeshiyaadka kooxda riddada ay aad u liitaan oo ay la daaladhacayaan iska caabinta weerarada uga imaanaya waxa uu ugu yeeray argagixisada al-shabaab dowladaha askarta kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya ayaa codsaday in lala bixiyo ku dhowaad boqol milyan oo dollar oo deyn ah xilli isbahaysigaasi u wajahaya dhaqaala la-aan baahsan marwaan maxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya xilli gaalada caalamka ku fashilantay inay maalgeliso isbahaysiga ciidamada kufaarta afrikaanta ah ee loo bixiyey ee u s oma ay dowladaha afrikaanta ah ee ciidamadooda duulaanka saliibiga ah ku joogaan soomaaliya dalbanayaan bixinta lacago malaayiin dollar ah oo deyn ahaan u qaatay taniska ciidankaasa warbixino soo baxaya ayaa sheegaya in dowladaha kuba hobey ee isbahaysiga kufaarta afrikaanta ay codsadeen in la bixiyo lacag dhan sagaashan saddex dhibic sideed milyan taasi oo ah lacag deyn ah oo lagu leeyahay taliskii hore ee atamisa lacagahaas oo la sheegay in lagu bixiyo mushaaraadka iyo kharashaadka kale ee ciidankaasi kufaarta ahaa dowladahan loo yaqaan turuub contributing countries oo markii hore sugayay in maalgelin rasmi ah oo loo helo isbahaysiga e u s oma ayaa iminka muujiyey niyadjab xooggan waxayna ku soo uroreen keliya inay codsadaan bixinta lacagaha diinta ah ee lagu leeyahay atmisa oo ah magaca laga guuray ee isbahaysigan waxay gaalada caalamka ugu digeen in lacagaha deymaha ah ee isbiirsaday ay khatar gelinayaan joogitaanka ciidamadooda ku sugan gudaha soomaaliya iyo howlgelinta isbahaysiga cusub ee e u s oma maadaama aan maalgelin loo helin howlgalka cusub ah halka weli lagu leeyahay ku dhowaad boqol milyan oo ah diinta howlgalkii hore ee atmisa warbixinadu waxay sheegayaan in lacagaha lagu leeyahay isbahaysigan oo ka kooban sagaashan saddex dhibic sideed milyan oo dollar ah atmis lagu yeeshay inta u dhexaysay labada kun labaiyo labaatan ilaa labada kun afar iyo labaatan waxayna lacagaha u kala qaateen soddon afar dhibic shan milyan oo lagu leeyahay uganda kenya oo lagu leeyahay lacag dhan shan iyo toban dhibic toddoba milyan etoobiya oo ay ku maqan tahay lacag deen ah oo dhan toddobiyo toban dhibic laba milyan burundi oo isticmaashay deen dhan sideed iyo toban dhibic hal milyan iyo dowladda riddada jabuuti oo ay ku baxday sideed dhibic saddex milyan wararku waxay intaas ku darayaan in lacagaha deymaha ah si weyn loogu dooyi doono shirka dhici doona caasimada dalka qatar ee dooxa oo isaga laftiisa aan rajo badan laga qabin waxayna khubar dhanka ammaanka ah sheegeen in deymahan isbiirsaday ay saameyn weyn ku yeesheen howlgalka ciidamada kufaarta afrikaanta ee soomaaliya waxay tani kusoo dhegmaysaa xilli dhowaan uu fashilmay shir u dhexeeya golaha ammaanka ee gaalada midowday kaasi oo la doonaya in lagu xaliyo kala aragtiduunaanta ku aadan maalgelinta isbahaysiga cusub ee e u s oma balse waxay natiijadu noqotay in laisku fahmi waayo dhaqaalaha ku baxaya isbahaysigaasi mahadsanid marwaan faahfaahiino dheeraad ayaa laga helaya khasaaraha kufaarta afrikaanta lagu gaarsiiyey qarax ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe iyo howlgallada la beegsaday cadowga allaah oo ka kala dhacay deegaano ka tirsan wilaayaadka bokool iyo shabeellada hoose howlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen deegaanka buurane ee hoostaga degmada mahadaay ee wilaayada shabeellada dhexe ayaa lala eegtay ciidamo burundeys ah kuwaas oo ku luganaya deegaankaasi waxaana qaraxaasi ku baktay laba askari oo ka tirsan ciidamada burundi dhanka wilaayada bokool ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada waajid dhanka wilaayada shabeellada hoose qaraxay mujaahidiinta ay ka fuliyeen gudaha degmada buulamareer ayaa lala eegtay maleeshiyaad murtadiin oo isbaaray u tiilay degmadaas waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari halka mid kalena uu ku dhaawacmay madaxa kooxda ardada ayaa la sheegay inuu isku dhibay waxa loogu yeero gaalada caalamka isagoona qorsheynaya inuu kulan la qaato mucaaradka warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya cabdiqani maxamed xiisadaha siyaasadeed ee ay waajahayaan madaxda ugu sarreysa kooxda riddada soomaaliya ayaa sababtay in wax loogu yeero beesha caalamka ay awaamir toos ah siiyaan xasan garguurta iyo xamse cabdibarre ilwareedyo ayaa sheegaya in madaxa kooxda riddada uu ku qasbanaaday inuu ka tanaasulo go'aanadii uu horay u soo saaray oo ay ka mid ahaayeen qabashada doorasho gaaleed qof iyo cod ah iyo wax kabeddelka dastuurku sheega ay ku dhaqanto kooxda riddada sidaa ay wararku sheegayaan xasan sheekh ayaa u sheegay shisheeyaha saliibiyiinta caddaanka ah ee ku sugan xerada xalane inuu soo dabcay islamarkaana uu horaanta bisha soo socota ee juun uu qaban doono shir uu ku casuumayo dhammaan siyaasiyiinta mucaaradka ah taasoo ka dhigan isdhiibad siyaasadeed cali balcad oo ah wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda kooxda riddada ayaa muqdisho uga dhawaaqay inay shir ku martiqaadeen siyaasiyiinta mucaaradka ah dabcan waxaa jira maamul goboleedyo dee hadda awoodi haysta oo maandeed haysta oo gobollo xukuma oo amnigii iyo meesha doorashada laga qaban lahaaba qeyb ka mid ayaga mas-uulka ah loo baahan yahay inay qeyb ka noqdaan kala jeedinta sidoo kale waxaa jira madax hore dalkan soo maray taariikh u leh doorashooyin hore soo qabtay dalkan mas-uulka ahaa ama ha ahaadeen madaxweyneyaal ama ha ahaadeen guddoomiye baarlamaano ama ha ahaadeen brimeministero ayagana u baahan in la dhegeysto ra'yigooda ayagana siyaabo kale madaxdu mataqaana ay ula xiriiri doontaa imaanshiyaha muqdisho ee ra-iisul wasaarayaashii soo maray kooxda ridada iyo shariif murtad ayaa la rumaysan yahay inay sare u qaaday cadaadiskii saarna xasan garguurte iyo xamse cabdibarre mucaaradka ayaa hub culus oo ay ku rakiban yihiin gaadiidka gaashaaman ku dhex wata wadooyinka magaalada muqdisho arrinkaas oo diraya digniino ah in wax walba ay dhici karaan haddii uu garguurte ku adkaysto doorashada kushubashada ah ee uu dib ugu soo laabanayo arrimahan ayaa imaanaya xilli mucaaradka murtadiinta ay maalmihii lasoo dhaafay warbaahinta ka weerarayeen siyaasadda ay ku dhaqanto kooxda ridada soomaaliya guud ahaan dhegeystayaal warkii fiidnimo oad ka dhegeysaneyseen idaacadda islaamiga andalus waanaga inta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu